waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey xamlad dacwi ah oo dhowaan loogu dhawaaqay wilaayada taasoo ah xamlad dacwi ah islamarkaana bulshada loogu faa'iideynayo waxyaabaha danta ugu jirta lagana reebayo waxyaabaha xumaanta ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayuu waxa uu qaybtan waraysiga kaga hadlayaa halka ay marayso xamlada ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada hadda aan ku dhawaaqnay waa xamlo dee kuley sida magaceedaba aad ka dareemayso xamlat irshaad ilumma ilaa sabiili irshaad xamlo aan oogu talagalnay ummadda dee munkaraadka iyo xumaanta jirtee soo daahiraysa in dadkii looga digo lagala dagaalamo munkaraadkaasoo dee noocyo fara badan lehoo waxyaalaha mukhaadaraadka dhulka cadowga deriskana naga soo gaaraya aflaantan xunxun ee mataqaanaaye inta badan naga soo gasha dhanka cadowga uu joogo barnaamijyadan internetka ee loo isticmaalo meelaha magaalooyinka cadowga ay ku yaalaan ee dhalinyartu badan ay u tagaan moobiladan waaweyne wax lagu soo dejiya xijaabkii sharciga ahaayo takhfiif lagu sameeyo hoos loo dhigay iyo dee kor in loo qaado akhlaaqdii muslimiinta ahayd ee lagu yaqaan dadka muslimiinta ah sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay xamladan kaga duwan tahay kuwa kale waa runtaa walaal jazaaka allahu khayran dacwo hore way u socotay masaajidda waa ka socotay muxaadaraad waa la dhigi jiray maraakiista waa lagu qaban jiray si guud idaacadahana way ka socon jirta khayrkaas khayr joogto ah allah inoo siyaadiya tanu laakiin insha allahu tacaala waxay kaga duwanaan doontaa kow waa mid guud oo wilaayaadkaoo dhanba la wada amray inay wada qabtaan oo hal mar xamlo wilaayaadkaoo dhanba ka wada dhacayso ko iyo tobanka wilaayo weeye talabaadna waa mid ay la socoto insha allahu tacaala dee ficil munkarka lagu zuulinayo waxaa insha allahu tacala dee shaqada qeyb weyn ka qaadan doona walaalaha ciidamada xisbada oo munkaraadka la dagaalami doona ficil ahaan iyo maxaafadaadka maamulkooda taana way kaga duwanaan doontaa insha allahu ta kale saddexaad waa talooyinkii dee nuqabadii iyo hogaankii qabaailku ay soo jeediyeen ayay kamid ahayd qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda xamlaad dacwi ah taasoo bulshada aqoonteeda kor loogu qaadayo islamarkaana looga hortegayo waxyaabaha aan wanaagsanayn laguna farayo kheyrka iyo wanaagga